sidaad warkaygaba ku maqlayseen madaxweyne maraykanka donald trump ayaa horiyey dood kulul oo ku aadan xaqa ay carruurta maraykanka ku dhalataa u leedahay inay muwaadiniin dalkana noqdaan madaxweyneha ayaa sheegay inuu wareegto madaxweyne ka soo saari doono tallaabo uu arrintaasi ku joojinayo haddaba faahfaahinta arrintan ayaa wariyaheena gobolka minnesota maxamuud mascad waxa uu ka waraystay garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota
madaxweynuhu wuxuu rabaa in uu xadido dadka dhalasho ahaan markii waddankan ku dhashaan noqon kara muwaadin sharcigu hadda sida u qabo dastuurka maraykanka wuxuu qabaa in qof kasta oo maraykanka ku dhashay uu yahay muwaadin waddankan u dhashay ama qofkii si sharci ah waddo sharcia soo mara oo markaasi lagu siiyo sharciga dhalashada dalka maraykanka keliya wuxuu sharcigu ka soo reebaya horaantii in qofkii haddii waddanka maraykanka lacala la qabsado dadkaa qabsadaa ilmo ku dhalaan aysan ahaan karin muwaadiniin iyo haddii shaksi danjirow ah waddan shisheeye oo ilmo ku dhalo maraykanka inuusan qofkaas muwaadin noqon karin laakiin intaa wixii ka soo haray ama qof ilmaha waalidkiisa ha haystaan deganaansho maraykana ama yaysan haysanine waxaa loo aqoonsan yahay uu dastuurka maraykanka u aqoonsan yahay inuu yahay muwaadin maraykana madaxweynuhu arrintaa ayuu kasoo horjeedaa wuxuu rabaa in uu xadido qofka noqon kara muwaadin maraykan ah
ujeedada ka dambaysa marka inuu madaxweynuhu yidhaahdo go-aan noocaas ayaan gaarayaa maxaa loo aanaynaya inay tahay
madaxweynuhu dabcan waa siyaasi siyaasadiisa danaha siyaasadiisu ka dhex arkay baa la dhihi karaa maaragtay go-aankan ku xambaaraya iyadoon ognahay in uu madaxweynuhu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga dadka laga yaabo madaxweynuhu inuu isleeyahay ku xadidnidna ay u badan yihiin dad u arko in ay u janjeeraan dhinaca xisbiga dimuqraadiga ama aysan aada u taageersanayn siyaasaddiisa dadka soo gelaya dabcan ilmaha ku dhalaya maraykanka kuwaasina muwaadiniinta noqonayaan waa dad qaxootiya marka madaxweynuhuna waxaan ognahay in ilaa maalinkii uu xilka qabtay uu soo saarayey sharciyo uu ku xadidayo qaxootiga dalkan soo gelayay marka waxaad moodaa taagti kale oo madaxweynuhu la soo baxay oo uu kaga hortegayo soo gelitaanka maraykanka iyo ka mid noqoshada dalka maraykanka
awood intee la-eg buu madaxweynuhu u leeyahay marka in uu wax ka bedelo sharciga dhalashada ee waddanka maraykanka
arrintani waa arrin dastuuri ah oo dastuurka ku qoran runtii kuna cad markaad akhrisid aad ku arkaysa in aad ugu caddahay madaxweynuhu inkastoo isagu uu sheeganayo hadda dabcanna uu leeyahay la taliyaal garyaqaano la talinayo arrintan laga yaaba inay kala talinayaan haddana dadka sharciga ku xeel dheer intooda badan markay fiiriyaan arrintan waxay u eg tahay in madaxweynuhu in loo baahan doono haddii wax laga bedelayo yaa muwaadin dalka maraykanka ah in isbedel lagu sameeyo dastuurka dalka maraykanka madaxweynuhuna wareegta uu soo saaray kuma samayn karo isbedel ku yimaada dastuurka dalka maraykanka waa arrin u baahan in ay soo marto congresska sidaan ognahay dalkan maraykanka wuxuu leeyahay waa dal dimuqraadi ah wuxuuna leeyahay awoodaha way qaybsan yihiin awooduhu waxay u qaybsan yihiin laanta fulinta uu madaxweynuhu hogaamiyo sharci dejinta oo congresska dalka maraykanka ah iyo maxkamadihii ay u qaybsan yihiin marka uma badno in madaxweynuhu uu wax ka bedeli karo mana dhici doonto runtii inuu madaxweynuhu isku dayi kara laakiin waxaa dee noqoto in laga bedelo dastuurka dalka maraykanka waa in lasoo mariyaa isbedel lagu samaynayo dastuurka taasna waxaa xaq u loo samayn karaa congresska maraykanka oo ka hadli kara arrintaas wagarte xilli doorasho hadda lagu jiraa oo doorashada xilliga dhexe ee maraykanka hadalkan tuuryada ah ee ku soo aadaya waktigan madaxweynaha ka imaanaya ma isleedahay waa mid uu taageerayaashiisa doonayo inay ugu soo baxaan codaynta isla markaasina uu labada aqal aqlabiyadooda mar kale helo si markaasi wuxuu u baahan yahay uu u marayo haddii labada aqal la keenan haddii isagu markaa aqlabiyadii leeyahay u suura gelinaysa in sharci uu bedeli karayo arrintaasi waa suurtagal madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo horaantii intuuna madaxweynaha noqon lagu yaqaanay inuu yahay shaksi ganacsada ah kuna xel dheer arrimaha idaacadda iyo maaragtay warbaahinta waxaa lagu yaqaanaa in uu aad macnaha uu ugu fiican yahay jihaynta warbaahinta iyo waxa laga doodayo mar walba haddana waxaan ognahay isbuucyadii lasoo dhaafay in aad loo hadalhayay dad ama maaragtay loo dirayey bamba loo dirayey oo u dirayeen shaksiyaad lagu tuhmayey in ay madaxweynaha taageersan yihiin ama senagaag lagu weeraray dad ku cibaadaysanaya oo sidoo kale dhibaato loogu geysta dadkii u geystayna ay sheeganayaan inay madaxweynaha taageersan yihiin marka waa suurtagal in madaxweynuhu uu rabo in maaragtay uu iska sii jeediyo warbaahinta oo wax ay ka doodaan wax laga hadlo oo shacab ku mashquulo uu u sameeyo si maaragtay hadallahayntan badan ee lagu hayo dadka isaga taageersan iyo nidaamkiisa uga sii jeediyo
kaas wuxuu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota waxa uu waramayey wariyahayaga gobolkaasi maxamuud masacde